wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirtii daaqa dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi a u dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu daweeyo xoolaha taas oo laga hirgelinayo deegaanka faragooy oo kamid a deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb gala maamulka magaalada dhuusmareeb maamulka deegaanka faragooy qaar kamid a bulshada deegaanka iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlad goboleedka galmudug xaruntan caafimaad ayaa lagu wadaa inay qeyb weyn ka qaadato kor u qaadista adeegyada xanaanada xoolaha iyo daryeelka caafimaadka xoolaha kuwaas oo lafdhabar u ah dhaqaalaha bulshada ku nool deegaanka iyo guud ahaan gobolka ugu horeyn liibaan axmed xirsi madaxa xafiiska hay-adda n r c ee galmudug ayaa ka warbixiyey mashruuca lagu dhisayo xarunta xanaanada xoolaha dhirtii daaqa ee deegaanka fargoy dhismaha aan maanta dhagax dhigayno waa xanaanada xoolaha waa clinic bost waaye oo xanaanada xoolaha loogu talagalay wuxuu ka kooban yahay saddex qol oo caadiya oo meeshii caafimaadka xoolaha aha istoorkoodii dayd oo soddon soddon ah laba meelood oo toddoba toddoba ah oo maxaa la yidhaahdaa lagu karantiilo xoolaha lagu karantiilayo xoolihii xanuunsan waxay noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo haddii inoo suuro gasho dhanka kale qaar kamid a mas-uuliyiintii ka qayb gala ayaa bogaadiyey ahmiyadda xaruntan u leedahay xoolaha deegaanka waxa ayna sheegeen inay muhiim tahay in xooluhu ay helaan daryeel joogta waxaad ku soo dhawaataan deegaankiinnii iyo dalkiinnii iyo dadkiinni ku soo dhowaada qaas waxaan u salaamaynaa hay-adda anarsi oo wax badan halkan ka qabatay ceelku u horeeyo beere ay diiwaan geliyeen oo badan oo wax ka qabteen mashaaric ay u qabteen dad ilaa konton qoysa
ilaashataan oo dhowrataan maanta lainii samaynayo keliya maahan in inta lainii taago lainka tegaayo waa waxay u baahan tahay gacan kuhayn iyo inaad sii haysataan oo sii qalabaysataan waxyaabaha
dibadda ku maqan inay dalkooda dib ugu soo laabtaan oo ay weliba gacan ka siiyaan dadkan waxay u baahan yihiin hiil iyo hooba
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlad goboleedka galmudug shariif cabdinuur bare ayaa sheegay in wasaaraddu ay dadaal ugu jirto sidii xoolaha ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay heli lahaayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran waxaan meeshan ku imaanaynay wasaaraddu si mobile tiama xoolaha deegaanka lagu daweynayay laakiin maanta waxaa xarun iyadii dad u tababaran oo xirfaddii xanaanada xoolaha ama cilmigii xoolaha bartay goobtan hadii ilaahay la keeni doonaa dawadii la keeni doonaa waxaa fududaa doonta marka in deegaan fogoo kale in lasii gaaraa fududaa doonta waxaan rajaynaynaa reer faragooyi sida dhulkan aad u bixiseen dhulka intaan la eg oo maanta ka mid noqday dhulka ay dowladdu leedahay espeshal wasaaradda xanaanada xoolaha inaad wasaaradaha kalena saas kale dhul ugu soo dhaweey doontaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiiyo daaqa dowlad goboleedka galmudug ayaa muddooyinkii dambe deegaano kamid ah dowlad goboleedka galmudug ka hirgelinaysay xarumo loogu talagala daryeelka iyo daaweynta xoolaha ku nool deegaanada si loo helo xoolo caafimaad qaba maadaama xooluhu ka mid yihiin isha dhaqaalaha ugu muhiimsan dowlad goboleedka galmudug